بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسجاني بقل يتضبي أفرتناد كتابك الرحيق المختوم دلع كلا ودرسجي أفراد كسابسن غزوة الأحزاب safxada laba boqol iyo toddobaatan waliajli alishtigaali ku mashquulidii lagu mashquulay bimithli haadihi almukaafaxa halgankan oo kale oo lala halgamayay nimankii gaaladaha inayna ka soo gudbin godkii ashadiidati mukaafaxadii iyo halgankii ashadiidati ee darayd yaa faata waxaa ka tegay bacdu salawaati salaadaha qaarkood yaa can rasuulillaahi rasuulka ilaahay iyo walmuslimiina muslimiinta ka tegay waana intii aan la jidaynin salaatulkhowf waxaa jira markaasoo kale salaatulkhowfun baa la tukan karaa salaatulkhowfkana weli lama jidaynin fa fi saxiixayni labada saxiixo bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan can jaabir ibni cabdillaahi waxaa kaga sugan ana cumara bna alkhaaab cumar ibn khadaab jaa-a inuu u yimid yowma alkhandaqi maalintii ama xilli ayaamihii khandaqa berigii iska dhe berigii khandaqa fa jacala wuxuu bilaabay yasubu inuu caayo kufaara qurayshin quraysh gaaladeedii fa qaala wuxuu ku yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow maa kidtu ma sugin maa kidtu maba siginba an usalliya inaan tukado waa salaadii casare xataa kaadad ilaa ay sigto amay qarka u gaadho ashamsu qoraxdu an taqriba inay dhacdo qoraxda oo liiqa dhigtay oo godka sii gelaysa ayaan tukaday buu yidhi fa qaala nabiyu nabiga ayaa wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam wa ana anigu wallaahi maa sallaytuha maba tukanin fa nasalnaa markaasaanu soo dhaadhacnay buu yihi maca nabiyi annagoo nabiga la socna butxaana meesha butxaan la yidhaah fatawada'a lisalaati rasuulka salaadii buu weyse qaatay jaabir baa arrintaa wata watawada'naa annana waanu weyse qaadanay laha salaadii fa salla alcasra salaada casar buu tukaday rasuulku bacdamaa qarabat ishamsu qoraxdu markay dhacday kadib uma sallaa wuxuu tukaday bacdahaa dabadeed almaqriba maqribka ayuu tukaday ceshaha kuma darin waqad istasaa'a aad buu uga xumaaday rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam aad iyo aad buu uga xumaaday lifawaati haadihi asalaa salaadan tan ah ka tegitaankii ay ka tegtay xataa intiibuu ka xumaaday dacaa uu habaaray cala almushrikiina mushrikiinta uu habaaray fi lbukhaari waxaa ku sugan can caliyin cali waxaa ka sugan can inabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam annahu rasuulku qaala inuu yidhi yowma alkhandaqi berigii khandaqa berigaa fiicanoo waa muddadii ay socotay oo dhan maalin mucayana ma ah mala allaahu alla ha ka buuxiyo calayhim iyaga buyuutahum guryahooda inta ay nool yihiin wa qubuurahum iyo xabaalahooda markay dhintaan naaran naar alla uga buuxiyo labadaba kamaa sidii shaqaluuna ay nooga mashquuliyeen can isalaati alwustaa salaadii dhexe ee casar xataa qaabat ishamsu ilaahay qoraxdu ka dhacdo wa fii musnadi axmed washaaficina waxaa ku sugan annahum nimankii mushrikiinta gaalada ahaa xabasuuhu inay rasuulka ka xanibeen can salaati duhri waalcasri waalmaqribi waalcishaai afartaas salaadood oon duhur la tukanin oon casr la tukanin oon maqrib la tukanin oo cishihii dee fa sallaahunna rasuulku wuu wada tukaday jamiican dhammaantood buu wada tukaday kolay cishuu dee ma tegina waqtigii cishaha la wada tukaday micnihiyaa laga wadaa waqtigii cishaha yaa cishihii markii la tukaday baa saddexdii salaadood kalena la tukaday oo maqribkii iyo casarkii iyo duhurkii ah qaala alimaamu nawowi wuxuu yidhi isagoo arrintaa ka faalloonaya wa tariiqu ljamci qaabka laysugu keenayo beyna haadihi riwaayaati xadiidyadan oo midda hore ee bukhaari uu wariyey oo saxiixulbukhaari ku soo aroortay oo inay salaada casar ahayd iyo tan imaam axmed iyo imaamu shaafici ay wariyeen oo in mar saddexdan salaadood ay ka tagtay waxaa lagu jamcin karaa ana waqcata alkhandaqi in dhacdadii ee godqodidda baqiyat ayaaman maalmo dhan bay socotay fa kaana waxaa ahaaday haadaa kan oo in hal casarun laga tegay fii bacdi alayaami maalmaha qaarkood wa haadaa kan kale oo in duhur iyo casar iyo maqriba laga laga tegay oo la tukan waaye oo waqtigii cishaha la wada tukaday fii bacdihaa salaa yacni waqtiyo kale marka waa sidaas sharxu muslim limaam nawowi ayuu sidaas ku yidhi wa min huna halkan markaan aragtay rasuulkii sala allahu calayhi wasalam uu salaad sida ugu dadaalayay intii aynan salaatulkhayfka la jidaynin ay salaado ka tageen min hunaada halkaasay ku dhacaysaa yaa yu-khadu waxaa laga qaadanayaa oo laga fahmayaa anna muxaawalata alcubuuri isku daygii in lasoo gudbo oo godka laga soo tallaabo oo magaalada loo soo gudbo isku dayeedu minal mushrikiin oo mushrikiinta xaggeeda ahaatay iyo wal mukaafaxata iska caabintii ama halgankii al mutawaasilata en kala go-a lahayn oo minal muslimiina muslimiinta xaggooda ahaatay daamad inay socotay ayaaman maalmo badan inay socotay ilaa ana ahaatay ana alkhandaqa godkii la qotay kaana inuu ahaa xaa-ilan mid kala dhex kala celiya iska dheh xaa-ilan midku kala dhex jira oo kala celiya oy isu mari waayaan bayna aljeyshayni labada ciidan kaasoo lam yajri uusan dhicin baynahumaa dhexdooda uusan dhicin qitaalun mubaashir dagaal kafool kafool ah oo gacmaha la isula tegay ma dhicin aw xarbun daamiya ama dagaal lagu hoobtay na ma dhicin bal iqtasaruu waxay ku gaabsadeen calal muraamaati inay isturtuuraan wal munaadalati inay isafallaadheeyaan oo qolo walba ay fallaadhay soo ganto bes wa fii haadihi almuraamaa isturtuurkan oo la isganganayo ama isganganidan iyadana waad dhihi kartaa labadaba wa fii haadihi almuraamaa isturtuurkan ama isganganidan hadda laysma layskuma tuuray xabadda xabad waa la tuurayna waa la yidhaha xabad buu igu soo riday iyo xabad buu tuuray hadda dadkan maaragtay in badan waxay idhaahdaan xabad baa la tuuray xabad baa la riday iyo asal ahaan jirtay marka waa la ganay na waa la yidhaaha waa markii leebka iyo la ganayo wa fii haadihi almuraamaati isganganidan ama istuurtuuridan yaa rumiya sacad ibnu mucaad saxaabigaa weyn ee jaliilka ah oo min kibaari saxaaba wa saadaatihim ka mid ahaa odayaasha ugu muhiimsan iyo ragga ugu muhiimsan oo ahaa ninkii madaxda u ahaa qabiilkan birlabka ahee al aws way yaraayeen laakiin birlab bay ahaayeen sideeda idilba laba qabiil layskuma helo birlabnimo iyo tiro layskuma helo kuwa yar waxa waa mitid oo waa birlab waxay iska celin jireen oo jebin jireen kuwo dhowr goor kusoo laabto saddex afar jeer kusoo laabto oo khasraj ah sacab bni mucaad ayaa maalintaa lala helay bisahmin leeb fa qataca wuxuu gooyey minhu isaga al akxala xididka cududda mara ee halbowlaha ah halbowlaha cududda mara omral waxaa la yidhaha artry baa la yidhaahdaa omral artry laakiin waa xidid weyn oo maaragtay hadduu ku go-aada noolaanayn haddaan la xidhin oo maaragtay aan la xidhin markaana jiraaxadii iyo qalliinka iyo meeshaas ma jirin xididkaas ayay goysay ramaahu waxaa toogtay oo la helay leebka rajulun nin oo min qurayshin quraysh ka mid a kaasoo la yidhaahdo xabaab ibnu cariqa baa la yidhaahda xabbaan ibnu cariqa fa dacaa wuu ducaystay sacad sacad baa ducaystay marka asxaabta waxaad la yaabaysaa iimaankoodu intuu la ekaa madbacadihii hore dabcadihii hore ee kan ka horreeyey kitaabkan waxyaalo badan buu dabcadan ugu dambeysay sheekhu markii uu geeriyoonayay allah u naxariistay kitaabka wuu ku laabtay wuu tahdiibiyey waxyaabo badan oo markaa kuwii hore ku jiray buu ka jaray wuxuu u arkay inaynan sanadkiisu aada u fiicnayn oo dhan buu ka jaray marka dabcadani qiimaha gaarka ayay leedahay dabcaadkii hore aan aqrin jiray waxaa ku jiray markii laga hadlayay ghaswata uxud ninka la yidhaha cabdullaahi ibnu jaxsh iyo nin kale oo saaxiibkii ah marka iyagoo dagaalka layshor fadhiyo yuu yidhi aan ducaysano ninkii kale wuxuu yidhi ilaahay waxaan ka baryayaa gaalada inuu inoo gacan geliyo nin gaala inaan iska nimaadno oon dilo oon hubkiisa qaato oo maaragtay muslimiintu ay guuleystaan ay gaaladu jabaan oon saas annagoo nabada kusoo noqon laakiin wuxuu ihi anigana an dhegayso aamiini dheh ani waxaan ilaahay ka baryaa buu ihi nin gaala oo dagaalyahana oo aada u hubaysan oo aada u cadhaysan inaannu iska hor nimaadno oo uu i dilo uu sanka iyo bishimaha iyo dhagaha iyo meel walba igoos la igooyo oo markaan aakhiro tago uu alla yidhah war maxaa sanka laguu goy aan idhaahdo yaa rabbi adiga daraaddaa li ilaahi kalimatika la ii gooyey saasaan rabaa waana la dilay sidii baa loo galay sacdi ibni macaad wuxuu ku ducaysanayana dhegayso isna waa isku mide wuxuu yidhi sacad allaahuma allahayow innaka adigu taclamu waxaad og tahay markuu qofku sidaas ilaahay u markhaati gashado hadduusan run sheegin waa halis halis weeye ninka ilaahay markhaati beena u qabsada laakiin markaad u qabsato markhaati run ah waxa weeyaan ilaahay wuu ka aqbali waxa aad sheegayso iyo ducadaada allaahuma allah yow innaka adigu taclamu waxaad og tahay annahu shaniya laysa inuusan jirin axadun ruux ama qof oo axabu ilaya aniga iga jecel an ujaahidahum nimanka gaalada ah ee mushrikiinta ah inaan ku jihaatamo oon la dagaalamo fiika adiga daraaddaa diintaada daraaddeed inaan la dagaalamo ruux iga jecel inuusan jirin waad og tahay min qowmin qolo inaan la dagaalamo qoladaasoo kadabow rasuulaka rasuulka kadabow rasuulaka rasuulkaaga beeniyey oo wa akhrajuuhu gurigiisiina ka soo saaray waa quraysh buu ka wadaa allaahuma allahayow fa innii anugu adu fa innii anugu haddaan sacad ahay adunnu waxaan u malaynayaa haddaan caqligay qiyaaso annaka adigu allow qad wadacta alxarba baynanaa wa baynahum dagaalkii annaga iyo iyaga noo dhexeeyey inaad soo afjartay oo dagaal dambe oo na dhex maraya uusan jirin su u gartay de dagaal dambe ma dhex marin dagaal dambe oo ghaswatul axsaab kadib muslimiinta iyo quraysha dhex maray ma jiro maka unbaa la furtay sidii loo socday wayna isdhiibeen waxamay samaynin way isdhiibeen keli eed marka siduu ilaahay baa u nuuriyey ilaan de waa dadkaas awliyada ilaahay ee ilaahay baa u nuuriyey saasaan u arkaa buu yidhi dagaalkii annaga iyo noo dhexeeyey nimankaas mushrikiinta ee qureysheed ee rasuulkaaga beeniyey ee soo bixiyey dagaalkii noo dhexeeyey inaad soo afjartay oo uu dhammaaday oo dagaal dambe anaan iskaga hor imanayn saasaan u malaynayaa buu ee fa in kaana haddii uu yahay allow aniga tayda waa mala uune baqiya kii uu wax ka hadhay min xarbi qurayshin quraysh oo lala dagaalamo dagaalkii quraysheed hadduu ka hadha shay-un wax wuxuuna hadduu ka hadhay fa abqinii fa abqinii ilaahayow ii baaqi yeel lahum iyaga ilaahu aana dhimanina inoole oo ii baaqi yeel oo aan joogo xataa ujaahidahum si aan nimankaa ugu jihaatamo fiika ee fii fii ajli sabiili iclaa'i kalimatika waaye fiika adiga daraaddaa yacni diinta islaamka daraaddeed haddiiba nimankaas dagaal annaga iyo iyaga dagaal na dhex maraayay dagaalkii naga dhexeeyey haddii wax ka sii hadheen ilaahu aan nabarkan ka kaco weeye micnihi ilaahu iga kici wa in kunta haddii aad tahay wadaca alxarba dagaalkii kii soo afjaray oo dagaal dambe uusan jiraynina fafjirha ilaahu nabarkaygan dilaaci buuhi ilaahayow nabarkan dilaaci wajcal ka dhig mowtatii dhimashadaydana fiiha nabarkan ka dhig wa qaala bal yani ruux saa dhahayo oo ruux caadi maaha dadkani dad caadi ah maysanan iimaanka maxaa jira jannaduu rabaaba adduunyadanba muxuu ku fali jannuu hubaa inuu helayo dagaalkii bederna waan kusoo aragnay rag badan oo saasoo kale ah wa qaala wuxuu yidhi fii aakhiri ducaa'ihi ducadii uu ducaysanayey xaggeeda dambe wuxuu ku yidhi walaa tumitnii ilaahow ha idilin xataa taqara ilaa ay ka qabowsato caynii aniga ishaydu min bani qurayda reer bani quraydadiina khayaamay ilaahayou ishaydu ay ka qabowsato oo sida aan jeclahay aan arko isagoo lagu sameeyey ilaahu ha idilin taa marka meeshaa ku xusuusa ilaahay wuu aqbalay taasna wa baynamaa waqti kaana ay ahaayeen weli waxaan laga hadlin intii aan soo kasoo hadlaynay ee darsigan oo dhan iyo duruustan ku saaran saabsan axsaab waxaan kasoo hadalay oo keliyata yuhuuddii say dadkan usoo abaabulaan inay iyagu meesha keeneen quraysh inay iyagu meesha keeneen ay soo cariyeen ay soo qudiyeen ay saam- soo maalgeliyeen khadfaan iyo reemigii oo dhanna inay iyagu meesha keeneen laakiin iyagii meesha kama muuqdo kama muuqdaan haddaa laystusayaa iyagii iyagaa loo soo laabtay wa baynamaa waqti kaana almuslimuuna muslimiintu ay ahaayeen yuwaajihuuna kuwa wajahayo oo wejiga ku hayo oo maaragtay ka horjeeda haadihi tantada ashadaa'id ee dhibaatooyinka ah calaa jabhati almacraka aagga dagaalka jabhadu waa aagga aagga dagaalka dhibaatadaas ay ka haysatay kaanad waxay ahayd afaaci addasi iyo wata'aamuri afaaci addasi isku dirdiridda iyo khiyaanada iyo wata'aamuri shirqoolka abeesooyinkeedii waxay ahayd tataqallabu ta ku godgadoonta oo marna gasho marna ka soo baxda yaa laga wadaaya fii juxuurihaa godadkeedii turiiddu iyada oo doonaysa iisaala summi sunta inay gaadhsiiso daakhila ajsaadihi muslimiinta jidharhkooda jismigooda gudihiisa inay gaadhsiiso ay qaniinto oo ay sunteedii tanna hadda waa iska garanaysa waa tashbiih bani aadan bay ahaayeene ma aynan ahayn abeesooyin laakiin siday abeesadu intay ciidda iska soo dhigto adoon arkaynin intay ku gaaddo ay ku qaniinayso ay ku sumaynayso ay ku dilayso yaa hawshooda iyo shaqadooda iyo shirqoolkooda iyo hawsha ay hoos hoos u wataan iyo khiyaanadooda iyo dhagartooda ayaa lagu shabahay maantana sidii unba yihiinoo adduunka ukhtubuud ayay yaa lagu yaa lagu lagu shabaha ukhtubuud ukhtubuudkuna waxa weeyaan bahal oo badda laga helo oo fara badan boqolaal fara leh oo midba meel gashanaya sidaasay kolba yuhuuddu adduunka meel walba dhaqaalahay haystaan oo iclaamkay qabsadaan oo wax walbay qabsanayaan meel walbay ku jiraan ukhtubuud waay marka turiiddu iyadoo doonaysa iishaala summi sunta inay gaadhsiiso daakhila ajsaadihi muslimiinta jidhkooda gudaheeda inay gaadhsiisay u leyso intalaqa waxaa dhaqaaqay kabiiru mujrimi bani nadiir bani nadiirkii la jebiyey ee iska cararay koodii dembiilahoodii ugu weynaa oo la dhihi jiray xuyaye ibnu ukhdub yaa wuxuu aaday ilaa diyaari bani qurayda reer bani qurayda oo guryahooda ay ku yaaliin dhabarka muslimiinta ayuu aaday fa ataa wuxuu u yimid kacab ibnu asad alquradi nin la yidhaah quraydada yani quradii waa quraydadii kacab ibnu asad nin la yidhaah ninkaasoo ah sayidi bani qurayda bani qurayda odaygooda ah wa saaxiba caqdihim wa wacdihim ninka iska leh ee inay ballan galaan ama ay heshiis galaan ninka iskalabu ah wa kaana waxaa ninkaasi qad caaqada kii heshiis la galay rasuul allaahi rasuulka ilaahi heshiis kula galay calaa an yansurahu inuu u hiiliyaba iska dhaaf inuu isagu kasoo horjeeste wuxuu rasuulka kula heshiiyey inuu u hiiliyo rasuulka iyo muslimiinta idaa asaabathu xarbun haddii dagaal qabsado magaalada madiine gudaheeda hadduu dagaal ku qabsado inay u hiiliyaan yaaba lagula heshiiyeyba kamaa taqadama sidaan horu soo sheegnay heshiiskii bay ku qoray fa daraba uu garaacay xuyay ibnu ukhtub baa garaacaya calayhi calaa asad kacab ibnu asad ayuu wuxuu kusoo garaacay xuyayubaa albaaba albaabka ayuu kusoo garaacay albaabka iga furbuuli fa aqlaqahu kacab kacab baa wuxuu kusoo xidhay albaabkii duunahu hortiisa albaabkiibuu yuu ku xidhay ninkii iga dhaf buu yidhi famaa zaala kama zuulin meeshiisii kama dhaqaaqin yukallimuhu inuu la hadlo suu ula hadlayay xataa fataxa lahu ilaa uu u fura baabahu albaabkiisii fa qaala xuyay baa wuxuu ku yidhi kacab ibnu asad innii anigu qad ji'tuka waxaan kuula imid yaa kacabu kacabow waxaan kuula imid ma garanaysaa bicizi dahri nolosha inta adduunka la nool yahay sharafteedii ayaan kuula imid wa bibaxrin badna waan kuula imid bardaas wa bibaxri taama bad kulligeed khayr ah wey daam waa badda waa waa khayrka khayrka iyo wanaagga wanaagga waa bibaxri daamin bad kulligeed wanaagana waan kuula imid maxay tahay ji'tuka waxaan kuula imid buu ihi biqurayshin quraysh baan ku wadaa calaa qaadatiha hogaamiyaasheedii wasaadatiha iyo odayaasheedii xataa anzaltuhum ilaa aan ka dejiyo bimujamaci lasyaal meeshii labada webi ay iskaga darayeen waadi alqanaa iyo waadi alcaqiiq meeshay isaga darayeen mujamaci lasyaal la dhihi jiray buxayradii halkaas ahayd ayaan yaa nimankii fadhiisiyay buhi intaan ka keenay meesha la yidhaha min ruuma oo ruumo ah wa bikadfaanna waan kuu keenay calaa qaadatiha iyada oo madaxdeedii ay wadato hogaamiyaasheedii wasaadatiha iyo odayaasheedii xataa anzaltuhum ilaa aan ka dejiyo bidanabi naqama meesha la yidhaah oo ilaa jaanibi uxud uxud dhinaceed ah qad caahaduunii waxay heshiis ula galeen heshiis waxay igula galeen qad caahaduunii waxay igula ballameen oo ay igu dhaarteen oon isku dhaarsanay wa caaqaduunii ay ila ila caqdiyeen caqdina waa wax la guntay kana waa wax af ah kana waa wax la saxiixay sida qaalibka ah wa caaqaduunii waxay ila guntadeen ila guntadeen heshiis bay ila galeen unbaa laga wadaa calaa allaa yabraxuu meesha ay jega meesha ay ay fadhiisteen inayna ka dhaqaaqin oyna ka jixinjixin oyna ka nuuxsan xataa nastasila ilaa aan xididka uga siibno nastasila aan xididka uga siibno oon rujino muxamadan muxamed iyo waman macahu inta la joogta saasuu ku yidhi warkaas kulli wada khayaanada ah ee khayaalka ah faqaala wuxuu yidhi kacab nin caqli badan buu ahaa laakiin caqlihiisii waxba uma tirin waa laga sayid caleeyey waa laga laga lugmeersaday waa laga caqli batay wuxuu yidhi yaa kacabu wuxuu yidhi wallaahi baan faqaala lahu kacbu baa wuxuu ku yidhi ji'tanii waxaad ila timid wallaahi baan ku dhaartay bidulli dahri inta la nool yahay dulligeedii baad ii wadaa buuhi waxaa kalood ii wadaa buuhi wa bijahaamin caad baad ii wadaa buuhi caad caad soomaalidu way taqaanaa caad waa daruur aan biyo lahayn daruur aan biyo lahayn oo biyihii ka dhammaadeen ama aan aslan biyaba soo gelin baa caad la yidhaah wa bijahaamin caadna waad ii wadaa caadkaasoo qad haraaqa maa'uhu biyihiisii oo dhani ay daateenoo wax biyaho ku jira aysan jirin fa huwa caadkaasi yurcidu wuu onkadayaa onkod buu samaynayaa onkod ayuu samaynayaa onkod soomaalidu onkodka si fiican bay u taqaanaa dadna waxay idhaahdaan guguc bay yidhahdaan waxaan u malaynayaa intaan anugu ka warqabo soomaalidu labadaa magacun bay u kala taqaanaa onkod nabdad baa u yaqaana dadna guguc ayay u yaqaaniin waa dhawaaqa ay sameeyo roobku markuu da-ayo wa yubriq iyo isaga oo hilaacaya hilaaca hilaacun baa la wada yidhaah laysa fiihi kuma sugnan shay-un waxba wayxaka war hooge war gablame hooge inagu ma nidhaahno hooge marar badan waa inagu idinku bara idinku baraarujiyey hoogay iyo hoog iyo ereygaas waxaa isticmaala innaga dumarka ayaa isticmaala ama haweenka alla hoogay hoogay hoogay alla hooge alhooge war hooge iyagaa yidhaah raggu ma yidhaahdaan raggu waxay yidhahdaan war go-e ama gablame war gablame idhaaf war go-e idaah saasoo kale wayxaka waa go-e ama gablame yaa xuyeyi xuyeow fadacni idhaaf iyo wamaa ana calayhi waxa aan ku sugnahay heshiis baan maxamed la galay idhaaf maxaa jira fa innii anigu lam ara ma arkin markhaati weeye kuwa hadda dhahaya xasuuq baa la geystay waa la xasuuqay reer bani qurayda iyo konkada ooye qoraalada kutaab ay ku jiraan xataa kuwa muslimiin sheeganaya waa kan isagii baa ka markhaati kacaya wuxuu yihi fa innii anigu lam ara ma arkin min muxamedin muxamed ilaa sidqan run wa wafaa'an oofin maane wax aan ku arkay ma jiro ee idhaaf falam yazal kama tegin ninkii ahaa xuyay ibnu ukhdub bikacab kacab kama uu ku dheganaa uun yaftilu intan waa isku laqbaynaynaa ogow intan waa maxaa jira waa mahmaah mahmaah weeye mahmaahda ayaan yaan laqbaynaynaa haddaan laakiin kelimad kelimad marka hore u sheegno yaftinuhu inuu soo hayo sida xadhigga la soo hayo oo kale ama uu dhiraandhirinayo intaba waa la dhihi karaa laakiin asal fatligu waa xadhig la soo hayo oo soohidintiisana la adkaynayo soohid waa la yaqaan soohid waa laba xadhigga laba qaybood oo ka mid a yaa la isku duubaa kaasaa soohid la yidhaha saddex ka mid a haddii la isku duubana falkin baa la yidhaha saddex ka mid a oo kana laga keena xagga saddexdaana falkin baa la yidhaha haddii laba la isku la isku duubana soohdin baa la yidhaha xadhigiibuu soohay yaftiluhu inuu sooho fi dirwati meesha sare waalgaaribi iyo meesha hoose waxaa weeyaan tanna waxaa lagu shabahayaa fi dirwati meesha sare neefka geela ah kuruskiisa haddii kuruska naftiisa aada salaaxdo ood ka salaaxdo xagga kore meel koruu leeyahay iyo meesha dhaadhaca labadaas marka mid midda ugu dhow oo lagu fasiri karo af soomaaliga waxa weeye iyadoo dhan oo laisku wada qabto hadda saddexdaa eray iyo waxa loo jeeda waan sheegnay yaftuluhu isagoo soo haya ninkan ninkan miyaa la soohi waxaan oo dhan waa t- waa isticaaro weeye fi darwati mid- fi dirwati meesha sare iyo meesha hooseba isaga oo ka soo haya haddii saas la yidhaha hadda micno inooma samaynayso laakiin micnaheedu waxa weeye ninkii ayuu isku dayay inuu qanciyo qancintiisa geed gaaban geed dheer iyo geed gaaban buu u fuulay saasaan idhahnaa inagu labadaas saasaa lagu fasiri lahaa geed gaaban geed dheer horta darwada waa ka dheer fi dirwata ka dheer weeye inkastoo inagu aynu geedka gaaban hoos marino maxaa jira geedka gaaban baa marka hore la fuulaa marka aad wax ku weydana kasaraa la fuulaa yaftiluhu isaga oo ninkii raba inuu ku qanciyo fi dir qancintiisa fi dirwati waalgaaribi geed dheer iyo geed gaaban labadu isagoo u fuulay Ko- marka uu qanciyo inkaar qabaha xataa samaxa ilaa uu og- uga ogolaado lahu isagii calaa an actaaha inuu siiyo cahdan ballan oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday wa miithaaqan iyo mid la adkeeyey lain rajacat qurayshun qurayshu hadday laabato ninkii kacab kacab ahaabaa wuxuu yidhi iigu dhaaro haddii waxaad sheegay ay suuro geli waayaan inaan isla dhimanno ood ila soo gelayso meesha intaad aniga god madaxa ii gelis iiga bixi maysad waad ila soo gelaysaa saasuu ka wadaa taas micnaheedu waa sidaas xataa samaxa lahu ilaa uu ogolaado waxaa ogolaanaya faacilku muxuu yahay samaxa xataa samaxa ilaa uu ka ogolaado ninkii kacab ahaa ya ninkii kacab ahaa ilaa uu ka ogolaado muxuu ka ogolaanayaa lahu xuyay buu u ogolaanayaa wuxuu rabay laakiin shardi buu ku xidhay oo ah calaa an actaahu calaa an actaa inuu siiyo ficilka iyo faacilka in loo kala fiirsado muhiim waaye calaa an actaa inuu siiyo xuyay hu kacab inuu siiyo cahdan ballan oo min allaahi alle uu ku dhaartay iyo wa miithaaqan axdi la adkeeyey muxuuna ku siinayaa lain rajacat qurayshun quraysh hadday iska laabato wa kadfaanu kadfaan hadday iska laabtaan walam yusiibuu muxamedan muxamedna aynan wareemin oo aysan waxay ka rabaan ayna samaynin oo lalaynin an adkhula macaka maya waxa weya dhinaca kale weeye aan ku noqono ninka ballanta siinayaay waxa weeye xuyay baa wuxuu yidhi fasama xataa samaxa lahu ilaa uga ogolaado samaxa kacab uga ogolaado lahu xuyay u ogolaado muxuuna ugu ogolaanayaa ficilka iyo faacilka umaan kala bedelaynaa fikraddu waa isla iyadii uun calaa an actaahu inuu siiyey actaahu actaa inuu siiyey ama uu siinayo ninka la yidhaha xuyay hu kacab inuu siinayo cahdan ballan oo min allaahi alla alle xaggiisa lagu dhaaranayo iyo wa miithaaqan ballan iyo heshiis lain rajacat qurayshun quraysh hadday iska laabato wakadfaana oo walam yusiibuu muxamadan maxamed inayn aysan waxba yeelin an adkhula macaka inaan kula soo gala fii xisnika inaad ila soo gasho maaha kanaa yidhi anaa kula soo gelaya ballanta xaggiisa ka timid mubaadarada xuyay xaggiisa ay ka timid an adkhula inaan galo macaka adiga fii xisnika xataa yusiibanii ilaa uu igu igu dhaco i asiiba maa asaabaka wixii kugu dhaca saasuu ku qanciyay siduu u wado waa shaydaan oo kale un fa naqada wuxuu buriyey uu ka baxay kacab ibnu asad cahdahu ballantiisii wa bari-a wuxuu ka beri noqday uu ka dhex baxay mimaa wixii kaana ahaaday beynahu isaga iyo wa beyna almuslimiina muslimiinta dhexdooda un guri baa galay wuxuu yidhi guushan ha ka hadhin wa dakhala wuxuu la galay maca almushrikiina mushrikiintii fi lmuxaarabati in lala dagaalamo dida almuslimiina muslimiinta in lala dagaalamo maaragtay dagaalkii iyo isbahaysigii ayuu ku biiray sidaa daraaddeed alaxsaab iyo isbahaysigu waa saddex qolo quraysh iyo nimankii reer khadfaan iyo waxay ay wateen ee huwantooda ahaa iyo markii dambe qurayda saddexdaas weeye isbahaysigu quraydana sidaasay ballantii uga baxday laakiin way eeday wallahu subxaana wa tacala aclam